gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle xildhibaanad canab axmed ciise oo shir guddoominaysay xildhibaanadii maanta shiray ayaa waxa uu ku dhawaaqday in lix iyo toddobaatan xildhibaan oo shirka soo xaadiray siddeed iyo lixdan ka mid ah ay codkii kalsooni darrada u qaadeen lix xildhibaanna ay diideen laba xildhibaanna ay ka aamuseen maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka hirshabeelle waxaa soo xaadiray lix toddobaatan iyo lix xildhibaan lixdan iyo siddeed xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne cali cabdulaahi cusable ee lix xildhibaan waa ka aamuseen laba xildhibaanna way diiday saas ayuu waxaa ansax ku ah mooshinkii laga keenay cali cabdulaahi cusable oo xildhibaanada hirshabeelle ay kala laabteen kalsoonidii madaxweynenimada sidaa daraaddeed waxaan aynu u sheegaynaa shacabka reer hirshabeelle iyo ummadda reer hirshabeelle inuu si ku meel gaara xilka noogu hayo madaxweyne ku-xigeenka cali cali cali xuseen guudlaawe inuu xilka noo hayo intaan ka dooranayno madaxweyne hirshabeelle ay yeelato geelle isaaq warsame oo xildhibaanada hirshabeelle ka mid ah kana soo horjeeda xildhibaanadii ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen madaxweynaha hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in tiro xildhibaano codka kalsooni darrada qaadi karta aanu goobtu joogin horta arrintaas wax ka jira ilaahay wartamaako arrintaas waa been aniga hadday kula hadlaa waxaan taaganahay magaalada jowhar dhexdeeda soddon iyo lix xildhibaan ayaa ku xarooday hool ay leedahay shirkada oo meesha ku tiilay oo hataa hoolkii sharciga aan ahayn markii ay soddon iyo lix timir dadka kale oo shacaboo lasoo aruuriyeyna way bay la galeen gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka labaad ee baarlamaanka ayaa markaasi lacagta ku dhawaaqaa yiri waa soddon lixdan iyo sideed xil ka qaada ayuu yiri madaxweynaha dowladgoboleedka hirshabelle marka waxa ayaan daraha hore anigu aan laga faracjacsanaha waxa waaye gudoomiye ku-xigeenkii labaad oo si sharciysan sharciga loo doortay inuu maanta uu dumiyo dowladkii dowladgoboleedka hirshabelle oo asigii la doortay iyo xildhibaanada inta dad been sheego dad shacab oo xillibaa ku xaraysa taas ayaan daraha wax waxba kama jiraan soddon iyo lix xildhibaan wax ka ma jiraan soddon iyo lix xildhibaan waaye wax ka badan ma jiraan waa xaaraan waa been waa anaga jowhar dhex taagan waxaan ku dhana hadda madaxtooyada dhex taaganahay jowhar ugu yaraan konton iyo kow xildhibaan soddon iyo lix xildhibaan wax ka badana meeshaas garaatiinaya ilaahay xaggooda ugu fogaadeen waxayna waxayna ku xadgudbeen dastuurka ku xadgudbeen maamulka hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyey maamulada soomaaliya ayaa waxa uu dhisnaa muddo ka yar hal sano xiriir ay v o a la samaysay xafiiska madaxweyne cosoble si aan aragtidiisa u helno nooma ayn suuragelin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne